magaalada lusaka ee dalka zambiya waxaa lagu qabtay shir ay yeesheen boqorada iyo duqeyda dhaqanka ee qaaradda africa waxaa kulankan looga hadlayay doorka odayaasha dhaqanka ee dhinacyada nabadda iyo xasiloonida qaaradda shirkan waxaa furay madaxweynaha zambiya maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa boqor cabdirashiid cumar ismaaciil oo ka mid ahaa dhaqankii shirkan ka qaybgalay ka wareystay waxaa shirkan diiradda lagu saaray
shirkan wuxuu ahaa shir ay isugu yimaadeen madax dhaqameedada africa oo ka kala yimi dhammaan wadamada africa ay ka kooban tahay waxaana looga uu ahaa shirkaani ku saabsanaa oo martigelisay dowladdan zambia waxayna ahayd kulan ay dalad loo sameynayay madax dhaqameedada africa madax dhaqameedada zambia marka ayaa iyagaa nacsumay iyagaa daladooda ayaan kala soo qayb galnay infatigooda
marka boqorro kala duwan oo afrika ka kala yimid odayaasha dhaqanka ayaa kulankan ka qayb galay maxaa ugu waaweynaa oo looga hadlay intii uu kulanku socday horta waxaa wax yar brief inaan kaa siiyo waxaa jirta dalad weyn oo ay ku midaysan yihiin madax dhaqameedada africa oo dhan ama inta badan madax dhaqameedada africanka oo dhan kan oo hadda aan nimana wuxuu ahaa jabtar ka mid ah jabtarka wadanka zambia oo hoos yimaada dalada guud waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ah in laga wada shaqeeyo nabadda ammaanka iyo horumarinta guud ee qaaradan
marka dowrka odayaashu ay arrimahan kuleeyihiin maxaa laga yidhi
sidaa la socotaba hadda muddadan waxaa focuska u saaran yahay in madax dhaqameedada iyo dowladuhu ay wada shaqeeyaan maadaama aanu wada ka wada labada iyadooba aan nahay adeegayaal u adeega bulshada hal communityna aan u wada adeegno inaan noqono dad iska soo horjeeda aan noqono dad isku duuban oo tartan ka dhexayn isla markaana si wada jira uga wada shaqeeya nabadda horumarinta iyo xasiloonada wadamadooda iyo guud ahaan qaaradda oo dhan
dabcan soomaaliya odayaasha dhaqanka adigaa uga qeyb galay marka shirarka noocan oo kale ah maxaa soomaaliya faa'iido ay u leedahay
soomaaliya waxyaaba badan ayay faa'iido u leedahay kow daababka dhaqamada africa ay u shaqeeyaan iyo kuweenu waa mostly waa wax aada isugu dhow dhow dhaqamadeeduna waa dhaqamo aada isugu mid ah hase ahaatee waxaad dareemaysaa inay ka horumarsan yihiin dhaqanka africa weliba marka la fiiriyo qaangaarnimada iyo dhaqankeenu siduu u salbalaaran yahay maadaama dhaqankeenu dhaqanka islaamka uu ku salaysan yahay waxaa moodaysaa inaynu haddii inaga keena la casriyeeyo oo dib loo boorka looga jafo inay u noqon karto africa hormooda aan u noqon karno hase ahaatee hadda waxaa moodaysaa in kala kala kala shisheyno oo iyagu ay aada u horumarsadeen arrimahooda dhaqanka wax badan oo badanna ay la qabtaan in dowladahooda iyo iyo iyo wadamada ay mataqaana ay kasoo kala jeedaan marka wax badan baan ka faa'iidaystay waxaana rajeynayaa insha allahu wadankii markaan tago inaan wixii aan faa'iiday ama meesha ku arkay inaan gaarsiin doono dhaqanka kaleeto dhigayga oo wadanka gudihiisa ku nool
ugu dambeyntii bal waxaad warbixin isbarbardhig yar ku samaysaa sida boqoradani aad ka fahamtay ay ula macaamilaan dowladooda iyo sida boqorada ama dhaqamada soomaalida odayaashu ay ula macaamilaan dowladda dhexe iyo dalka
farqiyo badan baa udhexeeya wadamadani dhaqamadoodu waa dhaqamo runtii awoodo badan leh sharciyo iyo nidaamyo badan oo qoran oo aadow leh badankooda xataa waxay bixiyaan in dhulalka iyo iyaga dhulka tortiga ay boqortooyadooda xukunto iyaga ayaa dowladda uga dambaysaa hadday dhul noqon lahayd iyo hadday nabadgelyadeeda iyo waxooda ay noqon lahayd aniga ruuxeenu sharaf iyo karaamo badan baan ku haysanaa digaan meelaha aan dhaqamadeenu ay ka taliyaan dowladdana si fiican bay ula shaqeeyaan laakiin ma gaarsiisnin heerka iyagu ay gaarsiisan yihiin waxay kaloo nagaga duwan yihiin waxay aada ula xiriiraan hay-adaha diplomatiyada iyo iyo international ngska sida u nk iyo africa unionka european unionka kulli waxay la leeyihiin xiriiro toosa ay kala shaqeeyaan baahida dadkooda iyagoo dowladooda la kaashanaya hadday noqon lahayd horumarinta hadday noqon lahayd xasiloonida iyo nabadgelyada wax badan bay marka nooga duwan yihiin oo waxaa moodaysaa inay qaab institutiona oo oo dowladiina ay la shaqaysanayaan iyaguna ay mataqaanaa u taagan yihiin marka wax badan baan baan ku kala duwannahay iyadoo weliba aan isku isku isku isku nahay
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid cumar ismaaciil oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan